bismillaahi raxmaani raxiim waxaan halkan tacsiyo tiiraanyo leh uga diraynaa ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday yaasiin maxamed takhtar allah u naxariiste oo xalayto lagu oofsaday magaaladan tada ee nairobi halgamaa yaasiin takhtar waxa uu baal dahab ka galay taariikhda halgankii n f d dii waxaan eebba'ga baryaynaa inuu jannadii ka waraabsho ehelkiisa iyo qaraabadiina inuu sabar iyo iimaan ku kabo musiibadaasuna allaha haynagu khaliif yeelo meesheedii wax buuxiyo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun wuxuu yaasiin maxamed takhtar ka mid ahaa siddeed iyo labaatankii ragga n f d u soo halgameen aantii lixdameeyadii eese la kulmeen gacmo dowladeed oo meel weliba ka hor istaagay markii dambena ayagii loo soo dhigtay oo xabiisyada lagu qafalay siddeed iyo labaatankaasi way wada marmeen ooy ficilmaadi noqdeen xalay ka hore oo isaga iyo suldaan deeqow moxamed sambul waxaan ka ahayn ay wada marmeen haddase oo tii rabbi ay heshay xalayto waxaa uun ifka siddeed iyo labaatankaasi ku soo haray suldaan deeqow moxamed sambul oo shan iyo siddeetan jir ah in badan oo raggaasi ahna waannu kaaga soo qisoonnay wax yar oo noo haray maahine ummaddii aan taariikhdeeda haynin oonan haybsanin waa hubaal inay habaabayso oy hawaawi ku noolaan doonto ayaa layidhi maantuna inta u badan haddaad weydiiso siddeed iyo labaatankaasi waa gaabad in lagu soo tiriyo annaguna kama daalayno oo kama suulayno inaan sheegsheegno bal inaan ku indhadoogsanno mishinkii iyo magacii ay reebeen inaan carruurteenna ugu nuurinno